Ololaha daawaynta iyo qaliimada Yohanaska Jaranga oo dareero doonaan muddo toban maalmood ah iyo weliba sii wadajira ayaan fuli doonana dhakhaatiir Soomaaliya iyo hamasaare Yohanaska Jaranga khubradayo sameeyi doonana kabowka lafo toosinta lafaha qaliimada dalabta toosinta ilmo dalabta leh iyo daaweynta xanuunada lafa kordhiyaayanga ololahan oo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ee hormuudka ee ta yalanka talagalay in lagu faa'iideeyay in ku badan todoba boqol oo bukaange oo shishal duban iyo oon helo doonana adeega caafimaade gaar ahaan qaliimada iyo daaweynta taysare leh oo la hirgeli doona isbitaalka Mertinia wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk Soomaaliya Tiktoreysa Maryan Maxamed Xuseen ayaa ku mahadnaqtay dhakhaatiirta dalka onkooyanga sida bulshadii oo caawi lahaayanga iyo bulshada Soomaaliyeed ee ka baaqday iyo ku faa'iideysadaan ololaha daaweynta iyo qaliimada waa maalin aad iyo aad u qiimo noogu leh haddaan nahay wasaaradda caafimaadka waxaan halkan ugu mahad celinaynaa walaalaheenna oo Masar oo noo soo gurmaday oo noogu yimid inay daaweeyaan dadkeenna oo muxuu u baahan muxuu ahayd baahan marka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa safaaradeenna soomaaliya ee masar iyo safaaradda masar ee muxuu ahaa oo muxuu ahayd masar labadaba waxaan ugu mahad celinaynaa sida sharafta leh iyo mugga leh ee ugu soo gurmadeen iyo dhakhaatiirta uu hogaaminaya doctor maxamed waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa maxaa yeelay ilaa maanta waxaan diyaar noo ah ilaa iyo toddoba boqol oo qof oo soomaali ah ayaan diiwaangelinnay oo rabaan in loo sameeyo caafimaad oo noocyo badan leh waxay ku socdaan dhakhaatiir tiro badan oo ilaa toban gaaraysa oo mid kasta takhasus gooni ah leh taasna waxay faa'iido u tahay dadkeenna oo u baahnaa inay helaan caafimaad aysan u aadin meel kale ee u helaan ayagoo joogaan oo free ah inay gurigooda ay ku helaan taasna waxaan ugu mahad celinaynaa walaalaheenna masar waxaan leenahay aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa masar maanta ujeeddada ay noogu timid waxay tahay garab inay siiso iyo inay muxuu ahaa waddankoodii ay walaalahood ahaa inay dib maanta ugu soo noqdaan ay arkaan meesha ay taagan yihiin ay maanta muxuu ahayd masar ma ahan keliya caafimaad wax kasta oo waxbarasho ah ayay naga taakuleeyaan waa waddanka keliya marka aan burburnay masar iyo suudaan waxay ahaayeen waddammada aan ka helnay maxay ahayd free inay dadkeena waxbarasho ee u helaan masar ma soo koobi karno maantana waxaan leenahay dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gobol iyo tuulo inay ka faa'iidaystaan dhakhaatiirtan walaalahooda ah ee u soo gurmaday ee raba inay caafimaadka ka taakuleeyaan ayagoo qalabkooda iyo daawadoodii ay wataan qofka asagoona gacmo la laadan uu baxaynin in la daaweeyo oo muxuu haddana daawadii iyo iyo muxuu ahaa ayagoo lacag la-aan oo free ah in lagu siiyo daawadoodiina ay shalay keensadeen ee gacantooda ku haystaan ee gacantooda ku bixinayaan